dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa u dhimatay xanuunka covid sagaal iyo toban in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo qofna wuu asiibay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya xanuunkan ayaa caalamka si guud a u saameeyey waxayna dalal badan weli la tacaalayaan sidii loo xakamayn lahaa xilli wadamada qaar uu kor u kacayo kiisaska maalinlaha ee lasoo warinayo soomaaliya waxa uu xanuunka covid sagaal iyo toban soo gaaray xilli uu dalka kasoo kabanayo colaado sokeeye dowladdana ay la tacaalayso marxalado adag haddaba sidee looga jawaabay in covid sagaal iyo toban laga xakameeyo guud ahaan dalka dadaalada dowladda ay bixinaysana maxaa laga baran karay daraasaad arrimahaasi ku saabsan ayaa lagu soo bandhigay caasimadda soomaaliya waxaa ka qayb galay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow cilmi baaristan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ayaa ku saabsanayd sidii soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sidii guud ahaanba loo maareeyo deeqihii loogu talagalay in loo adeegsado xakamaynta faafitaanka xanuunka uu sababo cudurdhaliyaha fayraska korona munaasabad lagu soo bandhigayo cilmi baaristan ee uu sameeyey maxadka daraasaadka somaali public agenda ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano cilmibaarayaal soomaaliyeed iyo matalayaal ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka mahad waasuga oo ah madaxa maxadka s b a oo daraasadan soo bandhigay ayaa v o a u sheegay sababaha keenay in cilmi baaris lagu sameeyo hanaankii soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunkan
daraasadan ujeedka u sameyn waxay ahayd inaan fahamno coronavirus sida loo maareeyey dowladda coronavirus sida ay ula falgashay go-aanadii ay qaadatay siday u fuleen responsiga inta uu la ekaa sida loo daadajiyey baaritaanka inta la sameeyey inta la baaro iyo sida soomaalida ee loo mobilis gareeyey siay maarata siyaabo kale waxyaabo kala duwan oo la xiriiro coronavirus si gaar ugama aan hadlin saamaynta uu yeeshay laakiin sida loo maareeyey gaar ahaan hay-adaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ilaa ay heer degmo sida dadaaladii socday ayaan ku dul istaagnay falanqeyn dhinacyo kala duwan aan ku samaynay inkastoo weli dalka uu ka jiro xanuunka covid sagaal iyo toban meelo ka mid ah soomaaliyana laga soo warinayo kiisas cusub haddana qaar ka mida aqoon-yahanada ayaa qaba in loo baahan yahay in kor loo qaado wacyigelinta sidoo kalena waxa ay soo jeedinayaan in biyo nadiif ah la gaarsiiyo meelaha dadka qaar ay ku nool yihiin sida kuwa nugule aan awoodin inay iibsadaan biyaha oo ay ugu horeeyaan barakacayaasha sida ay qabto aslix ismaaciil ducaale oo ka mid ahayd aqoon-yahankii madasha daraasada lagu soo bandhigaya joogtay marka aad taleefanada la furo markii la yidhaaho covid ereyga ku xiga waxa waaye biyo nadiif ah oo soconayo soddon sekente ku faraxalo iyo awoodi karo soomaaliya waaye su-aasha meesha taalo ka hortagaa horta loo baahan yahay wax walbo preventionka wax walbo qayb weyn ka qaato marka annaga soomaali haddaan nahay yaa awoodi kara waaye biyo nadiifa oo inay gacmaha ku dhaqdaan soddon sekend soconayo oo heli karaan handwashkii loogu talagalay yaa heli karo marka in bulshada laga wacyigeliyo waxaa ka horeysa horta in ayaga baahidooda la daboolo bulshada baahideeda haddaan la daboolin wax kastoo ka hortaga iyo wax kastoo aad ka hadishid micnama u samaynayso because ayaga baahidii haysayaa ka horeyso marka waxaan ku talin lahaa in bulshada biyaha lacagta badan oo looga gado oo magaaladan xamar khaasatan laga raqiisiiyo oo raqiis lagu siiyo iyo in loo sameeyo eriyooyin loo zoning loo sameeyo dadka ka bixi karo intaas dadka aan ka bixi karin ilaa heerka ugu hooseeya oo ah dadka joogo qaxootiyada i d bska inay biyo oo lacag la-aana ay helaan madaxda ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa qaba in wax wanaagsan ay tahay in la sameeyo daraasado ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ka mid ah adeegyada dowladda dadka ay ku soo celiso dhinaca kalena waxay arrin wanaagsan oo bogaadin leh ay ku sheegeen daraasadan laga sameeyey xanuunka covid-19 iyo sida dowladda soomaaliya ay uga jawaabtay sida uu ku waramayo cismaan muxiidiin shaatax oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya waa wax aada noogu cusbaa sidii loola tacaalayana runtii ma ahayn wax qorshe ka degsanaa hadba waxay ahayd sidii markaas wax loo qaban karo in loo qabto balse warbixinta noocan oo kalea waxay gacan naga siinaysaa ama kaga faa'idaysan karnaa haddii dhibaata noocan oo kalea ee beri dalka ku timaado in sida loo wajihi doono la garan karo maxaa yeelay tan ayaa na caawi doonta iyo warbixinada kale imaan doono in wixii laga bartay iyo caqabadihii lala kulmay wax laga ogaado la qoro waxay runtii u tahay faa'iido howlaha dambe oo la qaban doono cilmibaarayaashii soo bandhigay daraasada laga sameeyey coronavirus iyo sidii dowladda soomaaliya ay uga jawaabtay ayaa warbixintooda ku soo taray talabixin gaar ah waxaana ay soo jeediyeen inay muhiim tahay in dowladda ay si gaara u tayayso adeegyo muhiima oo ay bulshada u baahan yihiin aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho